dhinaca kalena ah maamulka axmed madoobe ayaa nasiib darro ku tilmaamay go-aanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ee ay sheegeen inaanay labada maamul midnaba aqoonsanayn afhayeenka maamulka gacanta ku hayay magaaladaasi kismaayo cabdinaasir seyraar ayaa sheegay in maamul goboleedka jubbaland uu ka dhashay rabitaanka dadka deegaanka waxaana uu ugu baaqay wasiirkii hore ee difaaca bare aadan shire hiiraale inuu maamulka jubbaland ee axmed madoobe la shaqeeyo cashicuud ayaa haddaba khadka telefoonka ee kismaayo kula xidhiidhay ugu horeyna waxay weydiisay cabdinaasir seyraar waxa ay kaga jawaabayaan go-aanka dowladda ka soo baxay ee dhigaya inaanay labadoodaba aqoonsanayn amaba ku tilmaamay sharci daro marka koobaad waxaan hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee jubbaland loo magacaabay shalayto oo ay taariikhdu ahayd shan iyo tobanka bishii may runtii waa farxad weyn nooga soo yeetay ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana gobolada buntla jubbaland arrintaas haddaan ka jawaabo waxa weeye horta dee in waa naska nasiib darro weeye in maaragtay waxaweynaha ushiisa ay guda socotay oo dowladda soomaaliyeed lagu yeerayay oo ay ogaayeen oo dee xal ay ahayd oo dastuuri ahayd inay dhahaan maaragtay ma ma aqbalayna ma aqoonsanin waa waa arrin maaragtay aan fiicnayn weye laakiin wax waxa ka weyn shacabka bitaankiisa iyo doonitaankiisa runtii wax kasta ka muhiimsan annaga marka midda la tixgelinaya middaa weeye serar shalay markii aad ku dhawaaqdeen in madaxweyne loogu doortay maamulka jubbaland axmed madoobe markiiba barre hiiraale oo hadlay isna wuxuu sheegay inuu isna madaxweyne ka yahay marka degaankii ma kula tahay inuu yahay degaan qaadi kara laba madaxweyne
de arrinta barre hiiraale arrin wax ka jira ma aha arrinta de barre waa nin gurigiisii iyo maaragtay dhex fadhiya la hadlayo media ayuu yihi madaxweynaha qiimo ma laha waxaa meeshana system baa socday muddo la waday ummadda soomaaliyeed halkan joogto goboladana way tashatay waxay xal u arkeen waxa iyagu ay leeyihiin inay samaystaan oo ay kaga baxaan dhibkii runtii muddada faraha badnee jiray marka taasna si guulay ku dhamaatay barana waxaan rajeynayaa in uu la shaqeyn doono maamulka cusub iyo madaxweynaha cusub isagoo nina waya deegaanka runtii laga qadarinayo marka taas bare waa waxa weeyaan waa arrin kolley caasileeda ku fuwaaday wax weyne maa midaas waxa weya barre hiiraale mudduu degaankaasi joogay tan iyo markii uu degaankaasi yimid isagoo ciidamana wata marka tan iyo markii uu magaaladaasi yimid innaba maamulkiina ma is arkeen oo ma ka wada hadasheen sidii maamulkaasi uu u noqon lahaa maamul aad u dhan tihiin barre ismaanan arag oo de kolley nin deegaankana wuu ahaa noday careen laga yaqaanana wuu ahaa si nabadgelyana magaaladan ku yimid si nabadgelyana waa uu ku joogaa wax weyne maaha bare si nabadgelyau ku joogaya insha allah haddii alaydmo marka maxaad is leedahay marka sheekh axmed madoobe oo aad u doorateen in uu madaxweyne ka yahay maamulka jubbaland iyo barre hiiraale oo isna sheegtay in uu madaxweyne ka yahay in labaduba ay maamulkii ama magaaladii ay wada joogi karaan oo sidaasi maamulkiina ku shaqayn karo ma kula tahay mar haddii degaankii dhinac kale lagaga dhawaaqay in madaxweyne kale uu ka jiro in maamulkaasi uu yahay mid shaqayn kara oo ka shaqayn kara degaanada maxaa idinkaa ka dhigayaan umalaynayaa idinkaa degma ka maqalay arrintaas aad barre ka hadlayso marka taas hadda jawaabtaasi waan ka hadlaan umalaynayaa marka jubbaland madaxweyney leedahay madaxweyne ku-xigeen baa loo doortay oo maaragtay galabtaasna loo magacaabay cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag yee rasmiya marka waxa weeyaan systemkii iyo maamulkii intiisa kalena waata waa la dhamaystirayaa dhinaca kale serar waxaad ka warantaa guddi ayay dowladda soomaaliyeed u dirtay magaalada kismaayo ma is aragtaan guddigaasi magaalada loo soo diray maya maya maxaan ka maqlaynay mediaha iyo idaacadaha annagu ismaan arag nimankaas niman baa yimid magaalada wax waranakama maamulkii iyo systemka halka ka jira baan ahayn diyaaradaha lasoo saaray halkan lagu soo daabiyey wax wara iyo wax oga iyo wax cilmiga ulayana ma jiro waa ay joogaan nimankan amisoomta halkan joogaa soo dhaweeyey ayagaana hadda gacanta ku haya annaguna ismaanan arag ilaa hadda wax waran ka haynaana ma jiraan serar dowladda soomaaliyeed markii horeba maamulkiina way ka soo horjeeday in halkaasi maamulka iyo qaabka ad wax u wadaan way dhaliilsanayd dowladda soomaaliyeed marka doorashadan aad shalay madaxweyne ugu doorateen sheekh axmed madoobe iyo dhinaca kale oo barre hiiraale isna sheegtay inuu madaxweyne ka yahay ma kula tahay in magaaladii aad ay gashay saansaan colaadeed dowladda soomaaliya halkan wax badan bay timid waan hadalnay waan soo dhaweynay runtii wax kasta oo maaragtay tanaasul aan u samaynay waxaan u sheegnay waxa doonaya dadka ay doonayaan waxay go-aansadeen beesha caalamka iyo dowladda dariska ay riixayeen muddada faraha badnayd haddii ku qanci waayeen ayagu ay doorteen wax kale dee waxaan u malaynayaa waxa kale ay doorteen ayagaa garan doona meeshay geynayaan laakiin waxaan kuu sheegaya annaga jubbaland iyo maamulkeeda iyo shacabkeedu way tashadeen madaxweyney doorteen waa nabadgelyo goboladan shalay ilaa maanta waxa weeyaan meeshani fantaksiya waxaa ka socday dabaaldeg iyo mutaaraadyo oo lagu taageerayo maamulka jubbaland madaxweynihiisna sheekh axmed yahay ku-xigeenkiisana cabdilaasha ismaaciil fardaag uu yahay wixii dhimana waa dhamaystiri doona colaadad kama jirto nabadgelyo ka jirto halkan wax mana rajeynaya insha allah mustaqbalka inay ka dhici doonto arrintaasi qoriga iyo colaaduna waa dhamaatay waa dhamaatay arrintaasi ma rajeynaya nashoodna kumaantadaleedna waxaana soo gaaraysaa in magaaladu ay ka jirto xiisad oo dadkii ay cabsi soo food saartay oo ay ka cabsi qabaan in labadan dhinac dhinaciina oo madaxweyne ku dhawaaqay dhinaca barri hiilaalo isna inuu madaxweyne yahay sheegaya in labada dhinac laga yaabo in magaaladii ay xiisad colaadeed ka abuuraan oo halkaas uu isku dhac ku yimaado arrintaasi adinku dareen intee la-eg ama sidee u dareemaysaan adinka ka maamul ahaan jubbaland madaxweyne dhisatay maamul bay samaysatay hal maamul iyo hal ciidan iyo hal nidaam bay leedahay meeshani ciidamo badan iyo nidaamyo badan kama jiraan arrinta aad ka hadlaysaan waxa weeyaan arrin waarida oo meesha ku jirta ma aha magaalada kismaayona waa nabadgelyo amnigeedana gacanta si fiican loogu hayaa hadda labada dhinac maamulkiina iyo barre hiiraale xaggee kala joogta walaalaheed barre ciidanna magaalada lama imaan isagoo keliya shaksigii yimid isagoo keliyii wuu joogaa si nabadgelyo wuu joogaa anigu intaasaan ogahay dee waxa kale aad ka hadlaysa waxaan anu fahmi karaya maaha ummadda kismaayo joogta iyo maamulkaas ka jirana barnaamijkaasi waxaan malanaya inaan maqal cabdinaasir seeraar oo ka tirsan maamulkii hore gacanta ugu hayay magaalada kismaayo haatana raacsan madaxweynaha loo doortay axmed madoobe oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ugu warramayay caashe cuud halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington